bsm illaahi اraxmaan اraxiim qaala naadim abu isxaaq lilbiri calayhi raxmat اllah abaa bakrin kashafta aqala caybii waakarahu wamucdamahu satarta faqul ma shiئta fiya min almakhaazi wadaacifha fainaka qad sadaqta wmahma cibtanii falifarطi cilmii bibaطinihi kaأnaka qad madaxta flaa tarda almacaayiba fahuwa caarun cadiimun yuuriu lmaxbuuba maqtaa wayahwi bilwajihi min athuraya wayubdilhu makaana alfawqi taxtaa kama aطaacaatu tubdiluka addaraari watajcaluka alqariiba wain bacudta watanshuru canka fi اddunyaa jamiila watalqa albira fiiha xayثu shiئta wtamshi fii manaakibiha caziiza watajni alxamda fima qad harasta waanta al'aana lam tucraf bicaybin walaa dannasta hawbaka mud nasha'ta walaa saabaqta fii maydaani zuurin walaa awdacta fiihi walaa khababta fain lam tan'a canhu nashibta fiihi waman laka bilkhalaasi idaa nashibta tudanisu maa taطahara minka xataa kaannaka qabla dalika maa طahurta wasirta asiira danbika fii wahaaqin wakayfa laka alfikaaku waqad usirta wasirta asiira danbika fii wahaaqin wakayfa laka alfikaaku waqad usirta fakhaf abnaa'a jinsika wakhsha minhum kamaa takhsha adaraaqima wasabanta wkhaaliطhm wzaayilhm xidaaran wkun kasaamiriyi إida lumista wain jahiluu calayka faqul salaamu lacalaka sawfa taslamu in facalta wman laka bالsalaamati fii zamaanin tanaalu اlcisma ilaa in cusimta walaa talbas bixayin fiihi daymun yumiitu اlqalba ilaa in kubilta wgarib faاtagarubu fiihi khayr wshariq in biriiqika qad shariqta waxau naadimku raximahullah weli uu wadaa wasaayaadkii iyo dardaaranadii uu bixinayey markaas markii naftiisa canaan cayn walba uu ugu dhigay ee si walba nafta uu canaantay ayaa hadda waxa uu la hadlayaa haddana abubakar abuu bakar waa ninkii abu isxaaq raximahullah qasiidadanba dartii uu tiriyey ee ugu nasteexaynayey waxaan u ahaa ninkan abubakar ninkii abu isxaaq isagu caaye ee gabayga iyo waxa weeyaan abyaadda wax kaga sheegay marka saynu ku soo tilmaannay nadmiga bilowgiisii hore abu isxaaq dee ikhlaaskiisii iyo yacni waxa weeyaan toosnaantiisii darteed ayaa wax alla wuxuu abubakar ku yidhi waxba kamuu soo qaadin bal wuxuu ugu bedelay waane iyo wacdigaa aad arkaysaan inuu dhinac walba ugu dhigayey marka iminkana abubakar wuxuu ku leeyahay abubakarow wax allo waxaad iga tirisiyo wax allo waxaad iga sheegtay waa qaliilun min kaiir waa wax yar oo wax fara badan ka mid ah macnaha wuxuu leeyahay wixii igu sugnaa ceeb iyo nuqsaan mabaad gaadhin mana gaadhi karaysid oo macnaha wax kastood iga sheegto inta anigu naftayda aan ka ogahaa ka badan marka waa tawaaduc iyo hadmun linafs wuxuu leeyahay anuu sariiradayda iyo baatinkayga hoose waxaan ka ogahay haddaad og tahay intaa libinlaabkeed baad sheegi lahay weliba wuxuu leeyahay intaa tidhina dheh siina libinlaaboo farabadi kolley intaan halkaan taaganahay marnaba gaadhi maysid oo macnaha mar walba ceebtaydunbaa ka sii badane marka taasi waxay daliil u tahay yacni tawaaducii dadkii hore iyo culimmadii hore siday mutawaadiciin u ahaayeen ee naftooda ay aad iyo aad hoos ugu dhigi jireenee marnaba aanay isla weynayn waxa uu yidhi abaabakrin yaa abaabakrin abuubakarow waa ninkuu qasiidada kitaabka nadmigan dhanba u tiriye uu la dardaarmayey abu isxaaq waana ninkii abu isxaaq caayee wax ka sheegay wuxuu yidhi abaabakrin yaa abaabakrin abuubakarow kashafta waxaad faydood caddaysay aqalla caybii haddaan abu isxaaq ahay ceebtayda intii u yarayd baad faydood sheegtay waakarahu intiisii u badnayd iyo wamucdamahu weynankiisii ugu weynaana satarta waad qadhisay faqul haddaba waxaad tidhaa abuubakarow maa shi'ta waxaa doonta fiya aniga iga dheh oo min almakhaazi waxyaabaha lagu hooga ama ceebaha ah wax alla waxaa doonta iga dheh oo wadaacifhaa weliba lebinlaab oo farabadi fa innaka maxaa yeele adigu abuubakarow qad sadaqta run baad sheegtay ceebtaad iga sheegtaaba waa runtaa waan ka daranahay wamahmaa cibtanii wax alla waxaad igu ceebayso eed igu tilmaantana falifarti cilmii ay lishiddati cilmii cilmigayga xaddhaafka addartii ee bibaatinihi yacnii hadalkaa aad leedahay baatinkiisa hoose aanu cilmi badanahay iyo xaqiiqadiisa ama falifarti cilmii ay lishiddati cilmii cilmigayga xaddhaafka addartii ee aan u cilmi badanahay bibaatinatii sariiradayda iyo hoostayda waay labadaba waa loo dabdiyey bibaatinihi iyo bibaatinatii haddii laydhaa bibaatinatii waa cilmigaan anugu hoostayda iyo sariiradayda u leeyahay waxa ii qarsoon een ogahay darteed weeye ama bibaatinihi yacnii arrinkaa xaqiiqadiisa ogaalka aan ogahay dartii hee ka'annaka waxabaad mooddaa abuubakarow madaxta qad madaxta inaad i ammaantay bal hadda eeg yacnii nin la caayey oo gebay laga tiriyey oo suurtagal miyay maanta tahay ku jawaaba sidaas yacnii farqigu waxa weeyi dee dadkii hore kaanuu yatacaamaluuna maca allah ilaahay subxaanahu wa tacaala ayay la tacaamulayeen waxaana iyaga agtooda qiime iyo qadar ka lahayd ilaahay agtiisa waxay ka yihiin laakiin maa kaanuu yubaaluuna bimaa cinda annaas dan iyo muraad kamay lahayn dadka agtooda iyo mawaasiinta dadka agtooda taalla talow hebel muxuu ka odhan iyo heblaaye maxay ka odhan agtooda qiimo kamay lahayn waxa uu yidhi markaa abaa bakrin markaa naftooda sidaas ayay aad iyo aad dadkii hore ugu cabsan jireen oo imaamu albukhaari saxiixiisa wuxuu ku soo saaray oo uu ka soo naqliyey taabicigii jaliilka iyo weynaa cabdilaahi bnu abi mulayka inuu yidhi adragtu alaaiina min asxaabi rasuuli illaah sala allahu calayhi wasalam kulluhum yakhaafu annifaaqa calaa nafsihi cabdilaahi bnu abi mulayka wuxuu yidhi waxaan soo gaadhay soddon asxaabtii nebi maxamed ka mid a oo nin walba naftiisa nifaaq uga cabsanayo hadda waa saxaabatu rasuuliillaah xasanulbasrina wuxuu laha raximahu ullah maa khaafahu ilaa mu'min wamaa aminahu ilaa munaafiq waxaa nifaaqa la yidhaha kama cabsado ilaa ruux mu'mina mooyaane iimaankaa ku xambaaraya cabsida wamaa aminahu ilaa munaafiq kamana aamin noqdo isma dhigto ilaa nin cudurkaa nifaaqu ku jiroo munaafiqa mooye yacni suurtagal maaha ruuxa mu'minkii inuu aayaris dhigtuu yidhaahdo alla ilaah anuu aamin baan ahay waa yaa ku dammaanad qaadaya amniga iyo nabadgelyada markaa sidaas ayaa dadkii hore akhlaaqdoodii iyo dhaqankoodii u ahaa in waxa weeyaan ay sabraan oo marka wax laga sheega ay dul qaataan oo ay sabraan oo weliba sabirka ay ku darsadaan in waxa weeyi sabirka inay ku darsadaan inay una naseexayaan ciddii wax ka sheegtay oo nasiix ay u raaciyaan yacni waa arrin aad iyo aad u qiimo badan adiga maanta waxaa laga yaabaa kelmad haddii lagaa sheego maxaad uga jawaabi weyde ama maxaad uga hadli weyde ama maxaad isku difaaci weyde in lagu idhaah waayo dee dadka agtooda waxaa ka macruufahun qofka kelmad la yidhaahdaa toban kelmadood inuu ku jawaabo laakiin inay sabraan oo weliba kii ku xadgudba ay nasaaixaa siiyaan ma aha dhaqanka dadka aakhiru zamaanka laakiin waa akhlaaqdii culimmadii hore waana mid loo baahan yahi inaad tidhaahdo si kastoo lagu caayo naftaydu way ka sii liidataa uun oo marnaba gaadhi maysid sidaan ahay iyo liidashadaydii xaqirnaantayda weliba aad hadiyad naseexo ah aad ugu beddesho sidaa abuu isxaaqu ka yeelay abuubakar waa dhaqanka looga baahan yahay dadka saalixiinta iyo ahluliimaanka waayo dadkaa hore waxay jamciyeen wanaag iyo cabsi iyo cibaado iyo haddana dhowrsoonaan labadaasay isku darsadeen laakiin maanta waxaa laga yaabaa yacnii qof aan salaatu ulfajri aanu kicinoon tukan markay cadeeddu u soo baxdana inuu ku waabariisto cay iyo namiimo iyo xan iyo ceebayn inuu ku waabariisto iyo fulaan iyo callaan inuu wax ka sheego laakiin qofka waxaa muhiim u ah in mar walba naftiisu ay shuqliso oo yacnii ceebtiisa uu kaga mashquulo cuyuuba alaakhariin dadka kale ceebahooda taadu inay kaa shuqliso waayo inta badan dadka lagu ibtileeyey yani waxa weeyaan acniga iyo xanta iyo ceebaynta iyo dulmiga inta badan haaliban waxay u badan yihiin ilaa man raxim allah dad lagu ibtileeyey naftoodii inay iloobeen haddaba waxaa laga yaabaa jumcadii iyo jamaacaadkii inaan u soo xaadira inuu gidaar kaa fadhiyo laakiin qiila waqaala iyo fulaan iyo callaan si fiican buu uga adagyo u yaqaanaa waxa uu yidhi abaa bakrin abuubakrow kashafta waxaad fayda aqalla caybi ceebtayda intii ugu yarayd wa akarahu intiisii u badnayd iyo wa mucdamahu intii u weynaydna satarta waad qarisay ee faqul waxaad tidhaahdaa maa shi'ta waxaad doonta fiya aniga iga dheh min almakhaazi ceebo iyo canaan iyo cay waxaad doonta iga dheh oo wadaacifhaa libinlaab waayo fa innaka adigu qad sadaqta run baad sheegtay waxaad tidhiba waan ahay weliba waan ka daranahay wamahmaa cibtanii wax alla waxaad igu ceebaysana falifarti cilmii ay lishiddati cilmii cilmigayga xaddhaafka ah dartii ee bibaainihi kaa yacnii guntiisa hoose iyo xaqiiqadiisa aan u cilmi badanahay ama bibaatinatii ay sariiratii waxa ii qarsoon cilmiga aan u leeyahay darteed kaannaka waxabaad mooddaa abuubakar ow qad madaxta inaad i ammaanasaabaad mooddaa falaa tarda raalliha ka noqon abuubakarow almacaayiba ceebaha raalliha ka noqon fahwa ridahaas inaad ceeb raalli ka noqotaa caarun ceeb weeyi ceebtaasoo cadiimun weyn oo yuurisu dhaxalsiinaya almaxbuuba ka la jecel yahay maqtan cadho iyo nacaybsho dhaxalsiinaya wuxuu yidhi haddaba abuubakarow raalliha ka noqon ceebaha iyo macaayibta yacnii inaad wax ceebayso ama aad ku mashquulsho waxa weeyaan ceebaha dadka taa raalliha ka noqon waayo arrintaasi waa ceeb weyn oo qofkii la jeclaan nacaybsha dhaxalsiinaysa macnaha wuxuu leeyahy laa tashtaqil bi hada alamr walaa tushqil nafsaka bih lianna alinsaana aladii lahu makaana ida ishtaqala bihada yahuun waman yuhin illaahu famaa lahu min mukrib macnaha wuxuu leeyahay arrinkaas iyo mawaadiicda noocaasa ha ku mashquulin naftaadana ha ku shuqlin yacnii xanta iyo ceebta iyo wax ka sheegga dadka naftaada shuqul iyo meherad ha uga dhigin waayo ninka waxaa ku mashquulaa wuu dulloobayaa dee ninka alla dulleeyana cid alla cid sharfi kartaa ma jirto waana lagu nacayaa kii la jeclaa falaa tarda raalliha ka noqon abuubakar oo almacaayiba ceebahaas raalliha ka noqonoo waxaa naftaada ha ku shuqlin fahwakaasi inaad ceebaha iyo dadka ceebayntiisa aad raalli ka noqotaa ood naftaadana ku shuqlisaa caarun ceeb weeyaan cadiimun oo weyn oo yuuriu dhaxalsiinaya almaxbuuba ka la jecel yahay maqtan cadho iyo nacaybsho dhaxalsiinaya wayahwi waxaanu ka soo hoobinayaa oo macnaha uu ka soo tuurayaa bilwajiihi ninkii wejiga iyo sharafta iyo makaanada lahaa iyo derajada sare waxa uu arrinkaasi ka soo ridayaa min athuraya xiddigaha samada ee sare ayuu ka soo tuurayaa oo dhulku ku soo dhufanayaa wayubdiluhu waxaanu ugu beddelayaa makaana alfawqi sarraynta meesheedii taxtan hoosayn buu ugu beddelayaa waxa uu yidhi arrinka noocaasa low salagta haada almaslak meeshaa haddaad marto oo shaqadaad iyo meheradaadu ay noqoto ceebayntaas iyo macaayibtaas arrinta noocaasii ninkii derajo iyo makaan sare taagnaa dhulkay ku dhufataa waxaanay sarrayntii ugu beddeshaa hoosayn athuraya waa najma ama xidig macruufa oo xiddigaha ka mid ah maalna waxaa loogu soo qaataa labada shay ee kala fog ayna thara min athuraya yani halkiiyani ciidda iyo cirku halkay kala jiraan macnaheedu weeye athuraya waa xiddigaha sare atharana de waa ciiddii marka labada shay ee kaafiyo kala dheeri innaku aynu dhahna kala dheer ayaa maal loogu soo qaataa ayna thara min athuraya wa ayna mucaawiyatu min cali halkee cirka iyo dhulka ay kala jiraan yani waa laba kala fog mucaawiya iyo calina halkay isaga dhacayaan yani waa laba kala sarreeya macnaheeduna hadda ma aha dee labadooduba laba saxaabi oo fadli badan bay ahaayeena mucaawiya in la nuqsaaminayo xaqiisii oo la duudsiyaya ma aha oo saxaabi buu ahaa fadli badan oo saxaabadii rasuulka ka mid ah laakiin dee cali bin abi aalib ma gaadhin waayo cali bin abi aalib marka abubakar iyo cumar iyo cumaan laga reebo ummadda inteeda kaleba dee isagaa u khayr badnaa saddexdaa mooyaane abubakar iyo cumar iyo cumaan ayuunbaa ka sarreeyey cali ka kuxigee afreeye ayuu ahaa marka macnaha waxaa loo jeedaa uun dee xagga afdaliyada cali baa ka sarreeya ee macnuhu ma aha mucaawiye in la xaqirayo la hoosaynayo ma aha waa saxaabi ka mida saxaabadii rasuulka كذلك النبي صلى الله عليه وسلم وكلها كما في صحيح الجامع من حديث أبي هريرة لو كان الإيمان عند ثريا لتناوله رجال من فارس وأشار إلى سلمان الفارسي saxaabigii salmaan alfarisi intuu ishaaru yani isaga farta ku fiiqay ayuu hi iimaanku halkaa xidigaha haddii ku sugnaan lahaa rag baa halkaa ku doonan lahaa oo ku gaari lahaa isagoo ujeeda yani rag faris ka mida reer faris ayaa halkaa iimaanka ku gaari lahaa fadli iyo darajo waxay ka qabaan isagoo tilmaamaya salmaan alfarisi marka afuraya xidigaha weeye waxaana looga jeedaa yani ninkii meel sare taagnaa meel hoosuu ku soo dhacaya waddadaa xun ee dulligaa hadduu maro wayahwi waxa uu ku soo hoobinayaa arrinkaasi oo macnaha uu ku soo tuurayaa bilwajiihi ninkii sharafta iyo wejiga lahaa min athurayaa xidigaha ayuu kala soo hoobanayaa oo uu ka soo tuurayaa ama ka soo ridayaa wayubdiluhu waxaanu ugu beddelayaa makaanaalfawqi sarraynta meesheedii taxtan hoosayn buu ugu beddelayaa oo ninkii meel sare taagnaa meel hoose ayuu ku soo hoobanayaa kama aacaatu sida aacaadkuba tubdiluka ay kuugu bedelayso hoosayntii addaraari xidigaha macnaha sarrayn addaraarina waxaa looga jeedaa alkawaakib alcaaliya fi asamaa xidigahaa sare ee samada ayaa looga jeedaa addaraari marka waxa uu yidhi maslagaa iyo dariiqaa xumi qofka xidigaha intuu ka soo tuuruu dhulka ku soo tuuraya sida taacaadka iyo cibaadaadka iyo waddada wanaagsaniba qofka hoosayntii ay ugu beddelayso qofkii hooseeyey sarrayn ilaa cirka iyo xidigaha ay gaadhsiiso wa tajcaluka waxay kaa yeelaysaa taacaadkaasi alqariiba mid dhow mid dhow ayaa ay kaa dhigaysaa wain bacudta aad fogaatid be'eh xataa haddaad fogtahood dheertoo meesha aanad ka dhowayn qofka ahluliimaanka ee ahlu taaciihi dee dadka quluubtooda waa u qariibo waa u dhow yihi dadku yacni waa mid ay jecel yihiin oo had iyo jeer ay soo dhowaysanayaan marka xataa haddaanad meesha joogin xataa haddaad meesha ka dheer tahay waad u dhowdahay uun dadka quluubtooda oo meel walba khayr iyo wanaag baa lagugu hadalhayaa waxa uu idhi kama taacaatu sida taacaadka iyo acmaasha wanaagsaniba tubdiluka ay kuugu beddelayso addaraari xidigaha yacni hoosayntii meel sare ay kuugu beddelayso oo watajcaluka ay kaaga yeelayso taacaadkaasi alqariiba mid dhow oo dadka quluubtooda iyo maxabbadooda mid u dhow oo lagu soo hiranaya ay taacaadku kaaga dhigayaan wain bacudta walow bacudta aad fogaatid ba'eh xataa meesha haddaanad jooginood ka dheerta watanshuru waxay kaa faafinayaan hiya taacaadkaasi canka adiga fidunya adduunyada inta la joogo waxay kaaga faafinayaan adduunyada dhexdeeda jamiilan ay dikra alxasan hadalhayn wanaagsan yacni wanaag iyo khayr bay adduunyada kaaga faafinayaan watalqaa waxaanad la kulmaysaa albira samafal iyo wanaag fiiha ay fi aacaat aacaadka aad samaynayso wanaag baad kala kulmaysaa xayu shita meeshaad doontaba iyo halkaa tagtaba khayrkiiyo barakada aacadu way ku weheliyaanoo waa kula socdaan macnaha waxa uu leeyahay qofka yani waxa weeyaan aacaadka daa'ima ee cibaadaadka ku camira cimrigiisa iyo wakhtigiisa abaalka uu helaya waxa ka mid ah hadal wanaagsan hadalhayn wanaagsan waa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi ina aladiina aamanuu wacamiluu saalixaat sayajcalu lahum araxmaanu wuddaa kuwa iimaanka iyo camalka wanaagsan laga helay ilaaha raxmaankii wuxuu u yeelayaa kalgacal iyo maxabo oo quluubta awliyadiisa iyo addoommadiisa wanaagsan maxabo iyo kalgacal ayuu dhexdooda u dhigayaa xadiidkii saxiixaana waa kii ahaa ilaahay subxaanahu wa tacaala qof marka uu jeclaado malakuljibriil buu alla u dhawaaqa markaasuu yidhaha jibriilow hebel waan jeclaadee jeclow markaasuu jeclaanaya jibriilna ahlu samaawaat malaa'igta dhexdoodii buu ka dhawaaqaya markaasuu odhanayaa ilaahay hebel buu jeclaadee jeclaada markaasay malaa'igtii jeclaanayaan fa yuudacu lahu alqabuulu fi alard markaasaa qabuulkii dhulka loogu soo dejinayaa oo ahlul ardihiina ay jeclaanayaan marka jacaylka iyo qabuulku samada ayuu ka yimaadaa markaasaa dhulka loo soo dejiyaa ninaan cirka laga aqbalin dhulka laga aqbali maayo laakiin dadka waxaa lagu ibtileeyey qabuul ayay dhulka ka doondoonayaan iyagoon cirka laga aqbalin laakiin qofka caaqilka ah ee caabidka ah ee caarifkae allayaqaankii qabuulka wuxuu ka raadiyaa min asamaa ilaahay subxaanahu wa tacaala waayo halkaa marka laga aqbalo ilan halkaasaa kownkiiyo adduunkaoo dhan laga maamulo oo amarkiiyo taladu ay ka soo go'daa halkaa marka laga aqbalo dhulka way iska imanaysaa oo waa sahal laakiin asalka iyo waxa muctabarkii waa maa fi samaa waxa uu yidhi watanshuru waxay kaa faafinaysaa canka adiga taacaadkaasi fi dunyaa adduunyada dhexdeeda waxay kaaga faafinaysaa jamiila wax wanaagsan iyo hadalhayn qurux badan watalqaa waxaanaad la kulmaysaa albira samafal ayaad kula kulmaysaa fiihaa taacaadka aad samaysay xayu shita meeshaad doonto iyo halkaa tagtaba yacni samafal iyo wanaag ayaad kula kulmaysaa wa tamshii waad soconaysaa fii manaakibiha adduunyada dacalladeeda iyo hareeraheeda ayaad soconaysaa casiizan xaal a tahay kii sharaf iyo cizi leh watajnii waxaad goosanaysaa alxamda mahad iyo abaal wanaagsan baad ka goosanaysaa fii maakii qadqarasta aad beeratay ee taacaadka iyo cibaadaadka kala duwan ah macnaha adduunyada dacalladeedana meeshaad martaba waxaad soconaysaa adoo casiisah haddaad u fiirsato ahlu aacuhu yani waa marfuucu ras dad dullaysanoo foorara ma aha ninka ahlu aacaha ah ee caabidkee ilaahay ku xidhani gaal iyo islaam meeshuu maraba arlada ilahay iyo addoommada ilaahay dhexdooda waa casiis waa marfuucu ras yacnii nin dullaysan ma aha waxyaabaha mujarabkee waaqica waana dee nusuusta sharciguna ay u markhaati kacayso xataa dadka taga bilaadulkufaar iyo wadammada gaalada ka faasiqee la dabaasho xumaantooda iyo shahawaadkooda dan iyo muraad kama galaanoo agtooda waa ka dulli laakiin ninka diintiisa dhowrta ee sharafta leh ee multasimka ah xataa iyagoo gaalo ah kaasay uga qadarin og yihiin kan la walaaqanaya khamrada la cabbaya sababta iyo sirtana ma garanaysaa dee waa taacada yacnii addoonku ilaahay hadduu raaligeliyu daa'ic yahay xataa gaal iyo islaam way ka haybadaysanayaan marka cizi iyo sharaf waxaa lagu helaa waa taacaadka iyo cibaadaadka dulli iyo xaqaarana waxa ku dhexalsiinaya waa macaasida iyo amarka ilahay inaad ka hor timaado wa tamshii waad soconaysaa fii manaakibiha adduunyada dacalladeeda iyo hareeraheeda ayaad dhex soconaysaa casiisan xaal a tahay kii sharaf iyo cizi leh watajnii waxaad goosanaysaa alxamda mahad iyo abaal wanaagsan baad ka goosanaysaa fii maakii qadqarasta aad beeratee taacaadkiiyo cibaadaadka ahaana waxau yidhi haddaba yani abu isxaaq yani wuxuu la hadlayaa haddana abubakar wuxuu yidhi wa anta abubakarow adigu wa anta adigu abubakarow al'aana hadda lam tucraf laguguma garan bicaybin ceeb laguguma garan oo dee weli waad yar tahay nin dembi iyo ceeb mashhuur ku noqdo ku caanbaxay ma tihid walaa dannasta manaad wasakhayn sababaka maradaada mudna sha'ta ilaa intaad soo barbaartay yacni waxa weeyaan ilaa yaraantaadii ilaa immika maradaadana maad wasakhayn oo weli daahir baa tahay walaa saabaqta umanaad barataminoo umaad dheerayn fii maydaani zuurin yacni been iyo baatil iyo xumaan garoonkeeda iyo goobteeda iyo golaheeda nin u degdegoo u tartamay ma tihid walaa awdacta umanaad degdegin fiihi golaha beenta iyo xumaanta lagu hayo walaa khababta aayarna umaad socon waxaa la yidhaahdaa abba khaba alfarasu ay saara duuna alisraac marka farasku aayar socday aan u degdegin ayaa khaba la yidhaa awdacana waa alsraac oo ilaahay subxaanahu wa tacaala qur'aanka waa kii ku yidhi low kharajuu fiikum maa zaaduukum ilaa khabaalan wala awdacuu khilaalakum yabquunakum alfitna wala awdacuu waxay mufasiriintu ku fasireen ay la asracuu baynakum bilmashi binnamiima waxay dhexdiinna ku degdegi lahaayeen inay namiimo iyo iskudir ku sameeyaan marka awdaca waa israaci iyo degdegii arrin in lala degdego khabbana waa aayar socodkii macnuhuna wuxuu yahay ay lam tasluk fii hada almaydaan laa bisurcatin walaa bibuin lam tasluk fii hada almaydaan laa bisurcatin walaa bibuط'in yacnii golaha beenta iyo xumaanta lagu hayo iyo dembiga iyo dulmiga degdegna umaad gelin deganaansho iyo aayarna umaad gelin laa bisurca walaa bibuط'in yacnii beri baad ka tahay weeyi waxa uu yidhi marka fain lam tan'a canhu haddaba labadaa baydee hore naadimku raximahullah waxa ay ka mid tahay yacnii xusnu nasiixa nasiixa wanaaggiisii yacnii isagoo qofku marnaba dee aanu khaali ka ahayn inuu dembaabo ama macsiyo ayaa haddana inaad naqaa'istiisa iyo iintiisa aad tiriso oo tidhaa kanaad gasho kanaad gasho kanaad gashay iyo inaad naqsigiisa iyo ceebtiisa intaad ka jeedsata aad tidhaahdo warwad wanaagsantood wanaagga u tiriso wuxuu kuu soo kala joogsan og yahay oo waanadaada uu weelayn ogyaho laga yaaba inuu kuu soo dhowaado markaa taado warwad wanaagsantaoo khayr badan baad leedahe intaana iska daa markaa imminka abu isxaaq calayhi raxmatullaah isagoo abubakar waaninaya ayaa wuxuu yidhi ceeb lagugu yaqaannaa ma jirto lam tucraf bicaybin macnaha maad gaadhin heer aad mashhuur noqotood ku caanbaxdo ninkii dembiilaha ayo waxaa samayn jiray welina maradaada maad wasakhayn halkaa wuxuu tilmaamayaa dunuubtu wasakh iyo nijaas iyo qurun inay tahay yacnii qofku waxaa laga yaabaa maradiisa nadiiftaee maydhan inuu dhooqada iyo uskaga iyo meesha xun iyo ka faydo oo maradiisa uu ka ilaaliyo laakiin wasakhda maradaada soo gaadhaysa waa sahle waxa ka daran ta qalbigaaga wasakhaynaysa waana dunuubtiiyo macaasida marka wuxuu tilmaamayaa wasakhdaa macaasida iyo dunuubta inaanad weli maradaada ku wasakhayn oo weli maradaadu daahir tahay macnaha dunuub waad ka badbaadi weeye waxau yidhi marka hadalka isagoo sii wada fain lam tan'a canhu haddaanad haddaba golahaa beentiiyo baatilka ka fogaanin nashibta waad ku dhegaysaa fiihi yacnii zuurkaa iyo xumaanta waad ku dhegaysaa iyo munkarkaa waman laka dee markaa ey waman yadmanu laka oo yaa markaa kuu dammaanad qaadaya bilkhalaasi yacnii badbaado aad ka badbaaddo ood ka fakatay yaa kuu dammaanad qaadaya idaa nashibta markaad ku tacalluqdo ee dembiga iyo xumaanta ku dhegto waxa uu leeyahay alyowm anta fii caafiya maanta nabadgelyaad ku sugan tahay weli maad noqon dembiilo ku caanbaxay ceeb iyo xumaan iyo macaasi laakiin waxa kuu khayr badan inaad maantaad ka fogtahe aad ka fogaato oonad weligaa dembi gelin laakiin wuxuu yidhi haddaad macaasida iyo shahawaadka aad iska dhumbato ood iska dhex dabaalato oo dunuubtaa dhex gashood ku tacalluqdo hadhow sidaad uga baxdaa way adag tahay macnaha wuxuu tilmaamayaa alwiqaayatu khayru min alcilaaj ka hortagga ayaa ka khayr badan daawaynta dambe yacnii ruuxu inuu cudurrada ka hor tago oo intaanu ku dhicin uu ka sii hor tago iyo xumaanta iyo dhibaatooyinka ayaa dee u dhaanta marka wixii ku habsaduu ku dhaco inuu la daalaadhaco dawadiis marka wuxuu leeyahay war imminka abubakarow ma tihid nin xumaan iyo macsiye iyo dembi yacni waxa weeyaan macruufku a ma tihid marka waxa kuu khayr badan markaad ku tacalluqdeed waxaan ku dhacdo inaad ka badbaaddo waxa kaaga sahlan intaanad ku dhicin inaad iska ilaaliso taasi markaa waa arrin aad iyo aad muhiim u ah oo ruuxu dee waxa weeyaan had iyo jeer assalaamatu laa yucaadiluhaa shay nabadgelyada wax loo dhigaa ma jiro ya adigoo bannaan helaya maxaa buurku saaraya yacnii adigoo badbaado iyo nabadgelyo haysta dee maxaa xumaan iyo macaasi kugu ridaya wuxuu tilmaamayaa un sheekhu raximahullah in dembiga marka hore in layska dhowraa ka fududahay marka aad ku dhacday inaad iska dayso waayo naftii baa caadaysanaysa la qabsanaysa imisaa macsiye ay si sahlan ugu dhaceen maanta si alla si ay uga farabaxaan oy uga nabadgalaan garan lah marka wuxuu ku leeyahy sheekhu in alla intaad macaasida dibadda iyo bannaanka ka joogto yacni waxa weeyaan iska ilaali laakiin haddaad gudaha u gasho xaalkaagu halis weeye waxau idhi wa anta adigu abubakarow al'aana hadda lam tucraf laguguma baran bicaybin ceeb nin xumaan iyo ceeb lagu yaqaanno ma tihid walaa dannasta kumanaad wasakhayn sawbaka maradaada mudna sha'ta ilaa intaad barbaartay maradaada waxa weeyaan maad wasakhayn oo macnaha macaasi iyo xumaan kumaad wasakhayn waa dunuubta iyo macaasida ayaa wasakh ah yacni awsaaqdu waa dunuubtiiyo macaasida walaa saabaqta umanaa degdegin fii maydaani zuurin alimaamu axmed ibnu xambal ayaa ibnu muflix fi laadaabi sharciya wuxuu kaga soo naqliyey oo uu yidhi yacni wuxuu ku masalay dunuubta imaamu axmed ibnu xambal ayaa macaasida iyo dunuubta wuxuu tusaale uga soo qaatay wuxuu yidhi waa sidii nin dhar nadiifoo wanaagsan xidhan oo isagoo xaragoonaya ku soo baxay dhul dhiidhi ay ka buuxdo marka muxuu samaynayaa inuu meeshii marana wuu doonayaa dee maradii kor intuu u faydo u majiirto ayuu eegayaa meesha bannaankaee cagta uu dhigi karo wuxuu yidhi markaa wuxuu ku dadaalayaa dee inuu sidaa kaga nabadgalo aayar oo cagta kolba meesha bannaan u dhigo si marada wasakdu aanay uga gaadhin laakiin wuxuu yidhi mar uun haddii bidix iyo midig intuu meeshii bannaanka ahayd uga baydho uu dhiidhidiiiyo wasakhdii ku dhex dhaco oo maradiisii xaggan iyo xaggan iyo xagganba ay dhiidhidii ay ka soo gaadho marka dambe muxuu samaynayaa inuu iska dhex qaado dee nin qoyani biyo iskama dhowro ayay noqonaysa marka maal wuxuu ugu soo qaatay macaasidu waa sidaa sidaad isaga ilaalina si aad isaga dhowrayso inta horeo dhan waxaa laga yaabaa inaanad ku dhicin laakiin maalintaad dembaabto dembiba dembi kaluu kuusii dhiibaya marka dambena nafta iyo shaydaanku maxay ku odhanayaan nin qoyani biyo iskama dhowro iska dabaalo kolley dembaabtee waana halku shaydaanku kula rabo innamaa yadcuu xisbahu liyakuunuu min asxaabi saciir halkaa inaad ugu wehel yeesho ayuunbuu kaa doonaya waxau idhi walaa saabaqta umanaad baratamin abubakarow fii maydaani zuurin garoon iyo golo yacni xumaan iyo munkar lagu hayo umaad baratamin walaa awdacta umanaad degdegin fiihi golaha xumaanta lagu hayo walaa khababta aayarna umaad socon yacni maa salaktahu bisurcatin walaa bibuط'in fain lam tan'a haddaanad ka fogaanin canhu golaha beenta iyo xumaanta lagu hayo haddaanad ka fogaan nashibta fiihi waad ku dhegaysaa naftaadaad la qabsanaysa waman laka dee ay waman yadmanu laka oo yaa kuu dammaanad qaadaya bilkhalaasi inaad badbaaddood nabad gasho oo dembigii mar uun yacni ka baxdo idaa nashibta haddaad ku dhegto mar haddaad dembigii gasho oo naftaadii ay la qabsatana dee yaa kaa nabadgelinaya waxaa laga yaabaa in makhrajka iyo bixitaanka dambe kugu adkaado waxau idhi tudanisu tudannisu waxaad wasakhaynaysaa maa taطahara wixii daahir noqday minka adiga xaggaaga yacnii wixii daahirka ahaa ayaad wasakhaynaysaa buu yidhi oo macnaha dee adigoo daahir ahaa oo ahlu cibaado ahaa oo tahaaro lagugu yaqaanay ayaad macaasi iyo xumaan ad waxa weeyaan ku wasakhaynaysa wuxuu yidhi tudanisu waad wasakhaynaysaa maa taahara wixii aahir noqday huwa maagu minka adiga xaggaaga yacnii tahaaradaadii iyo wanaaggaagii ayaad ku wasakhaynaysaa haddaad maydaanu zuurkaa gasho ilan wuxuu kaaga soo digey maydaanu zuurka markaa wuxuu yidhi maydaanka ama golaha xumaanta haddaad gasho dee tahaaradaadii iyo toosnaantaadii ayaad macaasi ku wasakhaynaysaa xataa kaannaka ilaa la moodaba inaad adigu tahay qabla daalika intaa horteed maa tahurta xataa kaannaka ilaa aad noqoto sidii waxaanad qabla daalika intaa horteed maa tahurta weligaaba aanad daahir noqon ilaa lagu moodo inaanad weligaaba daahirin oonad wanaag iyo khayr lahayn oo wasirta waxaad ahaanaysaa asiira dembika dembigaaga mid u qafaalan fii wasaaqin oo xadhig ugu xidhxidhan iyo silsilad baad noqonaysaa wa kayfa laka oo siday kuugu sugan tahay alfikaaku inaad ka fakato yacnii dembiga aad u qafaalan tahay walxaal qad usirta lagu qafaashay dembigiibaa wuxuu ka soo qaaday sidii nin col intuu afka uga galay dee nolol lagu qabsadoo la qafaashay oo nolol ahaan maxaabiis ahaan loo qaatay marka dee nin la qafaashay siduu yacni waxa weeyaan qafaalka ama xabsiga uga baxsan karaa weeyi marka wuxuu tilmaamayaa dembiga iyo macsiyada markaad gasho waa nin cadow u gacan galay oo nolol lagu qafaasho lagu qabsaday ayaad ka dhigantay weliba qafaalashada cadowga waxa ka daran oo ka culays iyo cadaab badan dee waxa weeyaan ta dembigaaga walidaalika ibnuuljawsi waxa uu ka soo wariyey inuu yidhi xasanulbasri idaa lam taqdir calaa qiyaami alleyli wa siyaami annahaar faclam annaka maxruumun waqad kabbaladka alkhataayaa waaddunuub wuxuu yidhi idaa lam taqdir calaa qiyaami alleyli wa siyaami annahaar xasanulbasri wuxuu yidhi haddaad awoodi kari weydo habeenkii inaad cibaado u kacdo maalintiina aad soonto faclam annaka maxruum waxaad ogaataa inaad tahay mid la qadiyey ka qatan khayrkiiyo wanaagga oo qad kabbaladka alkhataayaa wadunuub macaasidiiyo dunuubtu ay ku garbaduubtay waxaad ogaataa buu yidhi nin garbaduubu xidhan baa too dembi iyo macsiyo ay jeel ku xidhatay macnaha qofkan ka islee kici karila meel alla meel xanuunaysa anaanay jirin soon islee soomi karila daacaadkiiyo khayrkii u kici karila waa nin dembi jeelkiisii uu garbaduub ugu xidhxidhay oo qafaalan dee qafaalashadaa qafaalasho ka adagina ma jirto nin dembiga iyo macsiyadu ay qafaalatay waxaan u tilmaamayaa qofku hadduu dembaabo tahaaradiisii iyo wanaaggiisii inuu wasakheeyey oo macaasidaa iyo dembigu qurunka uu leeyahay uu ku wasakheeyey waayo ninka caabidkii waa daahir kor iyo hoosba caasiguna waa nin wasakhaysan kor iyo hoosba oo mugdiga iyo madowgu xataa wuu ka soo ifbaxayaa wejigiisa iska dhaaf baatinkiisa hoose oo macsiyada mugdigeedu wujuuhda dadka xataa raad bay ku yeelataa iska badaa qalbiga hoose sidaasay kaliya laabba ay raad ugu leedahay iyo aar waxau idhi markaa tudanisu waxaad wasakhaynaysaa maa taahara minka wixii aahiroobay xaggaagee aahirka ahaa yacni tahaaradaadii iyo wanaaggaagii iyo aacaadkaagii ayaad macaasida ku wasakhaynaysaa xataa kaannaka ilaa lagu moodaba adigu qabla daalika intaa horteed maa tahurta weligaaba inaana aahir noqon ilaa lagu mooday weligaaba midaan aahir noqon wasirta waxaad ahaatay asiira dembika dembigaagu mid u qafaashay oo dembigaaga u qafaalan oo maxbuusu ah oo fii wasaaqin xadhko iyo katiinadana ugu xidhan iyo silsilado wa kayfa laka oo siduu kuugu sugnaaday alfikaaku fakasho aad ka fakato dembiga aad jeelka ugu xidhan tahay walxaal qad usirta lagu qafaashay nolol baaba lagugu haystaa jeel baa lagugu xidhee halkeed uga fakan dee waa inaad toobad keento uun fakashadaada waxau idhi fakhaf ka cabso abuubakarow abnaa'a jinsika yacnii dhallinyartaad isku jinsiga tihiin ka cabso yacni waxaa laga yaabaa shaydaanuljinka kaa qarsoon inaad ka digtoonaato laakiin shaydaanul insiga maradaada xidhan ee muuqaaga leh ee hadalkaaga ku hadlaya inaanad ka digtoonaan baa laga yaaba mararka qaarkoodna shayddaanul insiga ayaa kaaga darar iyo dulmi badan shaydaanuljinka waayo jinka maba arkaysid laakiin shaydaan maroolahan waxa weeyaan intuu maryahaagii kuu soo xidhay kuu yimid ee xeradii macsiyada kugu xidhaya ayaa ka dhibaato badan marka wuxuu leeyahay asxaabta xunxun weeyaan abnaa'u jinsika quranaa'u suu asxaabta xun iska ilaali waayo meel xunuunbay aakhirka ku geynayaan waxau idhi fakhaf ka cabso abnaa'a jinsika jinsigaaga dhallinyartiisa yacnii dhallinyartaaad isku jinsiga tihiin iska ilaali kuwaa aad isku jinsiga tihiin ee isku insiga aad tihiin ka cabso oo wakhsho ka cabso minhum iyaga kamaa takhshaa sidaad uga cabsata addaraaqima libaaxyada iyo wasabanta shabeellada libaax iyo shabeel kayntaa kaaga soo ordayo lagugu sheegay agtiisa miyaad mari u dhowaan maysid hadda adoo naftaada badbaadinaya libaaxa iyo shabeelkaa waxa kaaga dhibaato badan saaxiibka xun waayo libaaxa iyo shabeelku nolosha adduunyadun inay ku dhaafiyaan baa la arkaa laakiin aakhire aad kuwa nicmaysato laakiin saaxiibka xumi if iyo aakhiraba waa ku seejinaya oo ta u daran dee aakhiro cadaab aanad ka soo waaqsan karayn awood iyo kartina aanad u lahayn ayuu ku dhaxalsiinaya daraaqimna waa jamcu dirqaam waxay culimmadu yidhahdaan dirqaamku libaax kasta maaha waa libaaxa nooca ugu halista iyo khatarta badan ee markuu cadhoodo xataa dhashiisa dib u cuna noocaasaa la ydhahda dirqaam waa libaax halis ah marka kaasaa lagu matalay saaxiibka xun oo kaasi dhibaatada uu kugu samaynayo hadduu cidlo kaa helo waxa kaaga daran dhibka saaxiibka xumi kugu samaynayo walidaalik ayaa xikmadda carabiga maxay ahayd asaaxibu saaxib asaaxib waa bisaad saaxibna waa siin waa min asaxb macnuhuna waxa weeyaan asaaxib qofka saaxiibka ah yacni ciddaa uu la saaxiibayo saaxibun ay yasxab macnaha wuu jiidayaa waa jiide dee hadduu saaxiib xun yahayna xumaantunbuu kuu jiidaya hadduu saaxiib wanaagsan yahayna khayrkuu kuu jiidaya marka waxaa la yidhaha asaaxibu saaxib liannahu yasxabu saaxibahu halka uu u socdo unba dee ula soconaysa waman jaalasa jaanas ruux walibana cidduu la fadhiisto ayuunbuu la jinsi iyo la qolo noqdaa dad xun hadduu la fadhiisto dee wuu la xumaanaya dad wanaagsan hadduu la fadhiistana wuu la wanaagsanaanaya soomaaliduna waata tidhaahdaa baruur keliyaa baruuriya qudhmisa macnaha dee qof keliyaoo saaxiib xuna oo bulsho wanaagsan ku soo dhex dhacay ayaa fasahaadin kara haddaanay iska qaban ninka faasidkee xumina waxa uu jecel yahay dadku inay wada fasahaadaan walidaalika cumaan ibnu cafaan waxaa laga wariyey inuu yidhi waddat izaaniyatu low zanat innisaa'u jamiica yacni zaaniyadu waxay jeclaan lahayd gabadha zaaniyaddii inay dumarkoo dhammi wada sinaysan lahaayeen oo dee inkaartii iyo balaayada ku dhacday in lala qabay jeceshahay inan keliya inay badbaado i dhowrsoonaato ma jecla wahaakada alfaasid yuxaawilu an yufsida alaakhariin qof kastoo faasid oo xun wuxuu isku dayayaa dadku inay sidiisa noqdaan oo uu xaggiisa u soo jiido nebiguna sala allahu calayhi wasalam waxa uu yidhi almar'u calaa diini khaliilih falyandur axadukum man yukhaalib ruuxu wuxuu la diin yuhun cidduu la socduu la saaxiibka yahay midkiin markaa ha ka fakero oo ha ka fiirsado cidda uu la saaxiibayo ee uu la soconayo waxa uu yidhi markaa fakhaf ka cabso abnaa'a jinsika jinsigaaga innamadiis iyo dhallinyartiisa yacnii dhallinyartaad isku jinsiga tihiin iska ilaali waa quranaa'u suuga hadda kuwa wanaagsan ma aha asxaabta xunxun ka cabso oo wakhsha minhum uga cabso kamaa takhshaa sidaad uga cabsanayso addaraaqima libaaxyada iyo wasabanta shabeelka libaax iyo shabeel sidaad uga baqanayso jidhkaaga naftaada uga ilaali saaxiibka xun waayo saaxiibka xumi meesha xun unbuu kuu hogaaminaya waxau idhi wakhaalidhum dhexgal dadka wazaayilhum kana faaruqoo iska ilaali talow siday isku qabanaya dhexgal haddana iska dhowr waayo almusaayala waxaa la yidhaha almufaaraqatu waalmubaayana inaad ka faaruqdood ka dheeraato dadka taasi waa musaayalada mukhaalataduna inaad la dhaqanto ood dhex gasho waa mucaasharatu nnaas labadiibana hadda wuu isku kaa raaciyey siaynu tilmaami doonno mid walba waa xaaladdeeda munaasabka ku ah wa khaalidhum yacni dadka dhexgal oo la dhaqan wasaayilhum kana faaruqoo ka fogowoo iska ilaali xidaaran xaalatay kii ka digtoon ee iska ilaalinaya xumaantooda iyo sharkooda wa kun waxaanad ahaataa ka saamiriyi sidii ninkii muuse saamiri loo odhan jiray reer banu israa'iil sidaasoo kala noqo idaa lumista marka lagu taabto wa khaalidhum wasaayilhum horta musaayalada iyo mukhaaladada labadaba nusuus baa ku timid mukhaaladada nusuus baa ku timid oo saxiixuljaamica waxaa ku sugan xadiid ibnu cumar inuu rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam waa mukhaaladada eh almu'minu aladii yukhaalitu annaasa wayasbiru calaa adaahum afdalu min almu'min aladii laa yukhaalitu annaasa walaa yasbiru calaa adaahum wuxuu nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam ruuxa mu'minka ah ee dadka dhex gelaya ee la dhaqmaya ee wanaagga faraya ee xumaha u diidaya diin iyo adduunyaba wixii hagaagooda iyo hanuunkooda ku jira ku hagaya kaas ayaa ka fadli badan mu'minka dadka isagoo aan dhex gelaynba dhibaatadoodan aan ku sabray almu'minu aladii yukhaalitu annaas wayasbiru calaa adaahu ruuxa mu'minka ah ee dadka dhex gelaya ee dhexgalkoodaa dhibaatada kaga timaadana u adkaysanaya ee khayr iyo wanaagga ku dhex faafinaya kaasaa ka fadli badan mu'minka aan isagu dadka dhex gelin dhibkoodana aan u dulqaadan xadiikaasi muxuu tilmaamayaa mukhaalatatu nnaas afdalyadiiyo wanaagga ay leedahay xadii kaleo isna saxiixuljaamic min xadiii abi saciid wuxuu tilmaamayaa cuslada iyo ka fogaanshaha dadka oo nebigu sal allahu calayh wasalam wuxuu yidhi yuushiku an yakuuna khayru maali lmuslim hanaman yatbacu biha shacafa aljibaal wamawaaqica alqadr yafiru bidiinihi min alfitan waxaa soo dhow buu yidhi nebigu sal allahu calayhi wasalam in ruuxa muslimkaa maalkiisa ugu wanaagsani uu noqdo xan yaroo adhi ah oo yatbacu biha shacafa aljibaali wa mawaaqica alqatri uu la raacraacayo oo uu daajinayo kolba uu la doonanayo buuraha dushooda iyo meelaha dhibica roobka hadba meesha rooban ee daaqu ugu helaya iyo daaqsin xan yaroo kolba uula guuro halka roobku helo yacnii in maalkiisa ugu khayrka badani uu noqdo ayaa soo dhow yafiru bidiinihi min alfitan isagoo diintiisa fitanka kala cararaya marka xadiikaasina wuxuu tilmaamayaa cuslada yacnii ninkii xayn adhiya buuraha dushooda inuu ku raacdo oo halkaa diintiisa uu kula nabadgalo inay uga khayr badan tahay dhexgalkii laakiin sheekh ibnu cuaymiin calayhi raxmatullah ee sharaxiisa riyaadka waxa uu ku jamciyey labada xadiioo uu yidhi waalcuslatu khayrun ida kaana fi lkhulطati sharun ama ida lam yakun fi lkhulطati sharun falikhtilaau bاnnaasi afdal xadiikii ibnu cumar baanu markaa soo deliishadaynu ahrinay wuxuu yidhi cuslada in dadka laysaga dheeraado in la dhexgelin ayaa khayr badan idaa kaana fi lkhulطati sharun dadka dhexgelkiisa dhibaata iyo shar hadduu kaa soo gaadhayo oo xadiidkan dee abi saciid waata ku sugan yafiru bidiinihi min alfitan yacni ruuxu hadduu arka diintiisii dadkan dhexdooda inaanay ku badbaadayn de wuu isaga durkayaa halkay ku badbaadaysuu la tegayaa markaa sheekhu wuxuu yidhi yacnii cuslada iyo dadka markaa inuu isaga dheeraado dhexgalkooda ayaa u khayr badan haddii dhexgalkooda dhibaato diineed ay ka soo gaadhayso waana dee wakhtiga dadku ay fasahaadaan ee laga yaabo wanaagu faro iyo xumo uu u diidaa inaanay waxba u tarin ee isaga laftiisa ay saamayn ku yeeshaan laakiin wuxuu yidhi amaa idaa lam yakun fi lkhuldati sharu amaa dadka dhexgalkoodu dhibaato haddaanay u lahayn xaggiisa oo diintiisa iyo islaamnimadiisa aanay waxba noqonayn dee falikhtilaatu binnaasi afdal markaa inuu dadka dhex galo haddaanay khuldadu shar lahayn markaas inuu dadka dhex galo oo wanaagga faro oo xumaha u diido oo khayrkiiyo wanaagga ku faafiyo ayaa u fadli badan oo uga fadli badan inuu ka dheeraado xadiidkii abi saciid ayaana markaa sheekhu uu soo deliishaday marka calaa kullin yacni wakhaalidhum wasaayilhum mid walba waa marxaladdeeda oo markay khuldadu khayr leedahay dhexgal markay mufaaraqadu khayr leedahay isaga fogow nin qofkuna mar walo uu joogaba sida naftiisa iyo diintiisa u wanaagsan isagaa garanaya waxa uu samaynayaa maa huwa alaslaxu lidiinihi wa dunyaah sida diintiisa iyo dunyadiisaba u wanaagsan ayuu yeelayaa hadday mukhaalato tahay iyo hadday mufaaraqo tahayba waayo asalka iyo raasamaalku waa diinta siday ku badbaadaysun baanu yeelaya waxa uu yidhi waxaanad noqotaa sidii saamiri marka la taabtay uu odhan jiray oo saamiri muxuu odhan jiray laa misaasa waa laysma taabtaan hay taabannina waxa uu ahaa yacni inkaartu waxay kaga dhacday markii nebi muuse qoomkiisa uu ka tegey ayaa muuse saamiri dibi ayaa intuu u soo sameeyey ayaa uu yidhi waa kan ilaahiinni haadaa ilaahukum wa ilaahu muusa fanasi markaasaa reer banu israa'iil dee in badanoo ka midii ay caabudeen oo cibaadatulcijla ay ku dhaceen dabadeed nebi muuse ayaa u soo noqday iyagoo xaalkoodii isbeddelay oo ay gaaloobeen oo shirkiga ay ku dhaceen markaasaa yacni qoomkiisii intuu canaantu u cadhooday ayaa markii dambena intuu u soo jeestay waxa weeyaan muuse saamiri ayaa wuxuu ku yidhi fadhab fa inna laka fi lxayaati an taquula laa misaas orodoo soco saamiriyow waxa nolosha kuugu suganood ku leedahay inaad tidhaahdo yaan lay taaban laa misaas yacni mufasiriintu waxay ku fasireen ay laa axada yamasuni lianna man masahu liannahu in masahu axadun usiiba bixumma shadiida waxaa lagu ibtileeyey qof hadduu farta saaro jidhkiisu uu wada gubanayo xummad ayaa lagu sallidayey markaasaa dadka markuu arko uu odhan jiray laa misaasa ninowna hay taabananna cidna taaban maayo saasaa lagu ciqaabay markaa sheekhu waxa uu yidhi sidii muuse saamiri waxaa tidhaa laa misaasa muxuu markaa uga jeedaa ma inaanad cidba taabanba macnaha maqsuudka uu kaga kinaayoonaya waxa weeyaan uun dadka sharkooda iyo dhibkooda iska ilaali waa intaas yacni wuxuu uga jeedaa laa misaasa macnaha iyo maqsuudku dadka dhibaatadooda iyo cuduradooda iyo sharkooda iyo waxyaabaha xunay ku sugan yihiin iska ilaaliyo markaad aragta laa misaasa macnaha sharkooda iyo xumaantooda ha u dhowaan laakiin khayrka iyo wanaagga dee waad kula dhaqmaysaa waxa uu yidhi markaa wakhaalidhum dadka dhexgal wasaayilhum kana faaruqoo iska ilaali hadba ta kuu khayrka badan samee mufaaraqada iyo mukhaaladada xidaaran adoo ka digtoon yacni dembigooda iyo dulmigooda wa kun waxaanad ahaataa ka saamiriyi sidii muuse saamiri idaa lumista marka lagu taabto macnaha wuxuu u jeedaa haddii shar iyo dhibaato lagula soo aado sidii muuse saamiri laa misaasa dheh wuxuu uga jeedaa qofka xumaan kula doona waar igala tag dheh anuu shaqo kuma lihiin xumaan qofkii kula soo doonta waxaad tidhaa xumaantaada igala tag waxa weeyaan shaqo kuma lihiin sidii muuse saamiribo uu odhan jiray yaan la istaabanin ama yaan la itaaban oo laa misaasa waa anna cid taaban maayo cidnaya itaaban waxa uu yidhi wain jahiluu hadday kugu xadgudbaan calayka adiga oy tacaddi kugu sameeyaan faqul waxaad tidhahdaa salaamun waar aynu isnabadgelinoo nabaday waxa uu ishaaraya hadalkii rabbi yidhi waidaa khaatabahum اljaahiluuna qaaluu salaama mu'miniinta sifaatka lagu yaqaano waxaa ka mid a wax magaratad iyo juhaashu hadday la hadlaan waxay odhanayaan nabaday nabadgeliyo macnaha aynu isnabadgelinno annaka waad naga nabadgashaan af iyo addinba idinna aannu idinka nabadgallo macnuhu waa sidaas laakiin inaad af iyo addinba u jawaabto maahee waa inaad salaaman ku dhaafto waxau idhi wain jahiluu calayka hadday kugu xadgudbaan oy xadgudub kugu sameeyaan faqul waxaad tidhahdaa salaamun nabadgelye iyo badbaado war aynu kala nabadgalloynu kala badbaado lacallaka waxaad mudan tahay sawfa taslamu inaad nabadgeli doonto in facalta haddaad sidaa yeesho waxau idhi waxaad mudan tahoo la arkaa ama lagaba yaabaa haddaad sidaa yeesho inaad nabad gasho oo macnaha dadkii inaad isku dhacdaan oo aad isku dembaabtaan oo dhibaata ku hesho waxaad kaga nabadgelaysaa xumaan qofkii kula soo doonto salaaman inaad tidhahdo nabaday man laka bsalaamati fii zamaanin man laka ay waman yadmanu laka yaa kuu dammaanad qaadaya bisalaamati nabadgelye yaa kuu dammaanad qaadaya fii zamaanin xilli ama wakhti wakhtigaasoo tanaalu aad gaadhayso alcisma ilaalin lagaa ilaaliyo sharka iyo dhibka ilaa in cusinta in lagu ilaaliyo oo ilaahay ku dhowro ku waafajiyo khayrka mooyaane wuxuu yidhi xilligan halkeed badbaado ka helaysaa aad sharka iyo dhibka kaga badbaado ilaahoo ku ilaaliya mooye haada kaana fii zamaanih famaa baaluka fii zamaanina alyowm yacni abu isxaaq xilligiisii hadalkaa hadduu leeyahay talow maantana maxaad u malayn macnaha wuxuu leeyahay halkeed nabadgelyo ka helaysaa ilaahay oo ku badbaadiye mooye dee nin ilaahay khayrka waafajiyo mooye macnaha sharki iyo dhibkaa badan ayaa sheekhu uu tilmaamaya waxa uu yidhi waman laka ay waman yadmanu laka yaa kuu dammaanad qaadaya bisalaamati nabadgelyo iyo badbaado fii zamaanin xilli xilligaasoo tanaalu aad gaadha alcisma ilaalin in sharka iyo dhibka lagaa ilaaliyo yaa kuu dammaanad qaadaya ilaa in cusimta in lagu dhowro lagu ilaaliyo oo xagga rabbi lagaa dhowro mooyaane walaa talbas ha ku nagaanin bixayin xaafad fiihi dhexdiisa uu ku sugan yahay daymun dulmi iyo darar xaafadu kuugu sugan yahoo lagugu dulmiyayo lagugu xadgudbayo ha ku nagaan yumiitu waxa uu dilayaa dulmigaasi alqalba qalbiga ayuu dilayaaye ilaa in kubilta in lagu garbaduubo mooyaane dee inaad garbaduub ugu xidhan tahay ood jeel ugu jirta mooye meel dulmi iyo darar leh isaga durugoo ka fogow waqarrib galbeedayso oo jihada galbeed u kaco khayr iyo wanaag u doono fataqarrubu galbeedaysigaasi fiihi waxa ku sugan khayrun khayr washarriq bariyayso oo jihada mashriq iyo bari u kac yacni sharriq waqarrib waa jihat almashriqi waalmaqrib fashataana maa bayna mushariqin wamuqaribi siduu lahaa shaacirka oo kale markaa wuxuu ku yidhi waqarrib galbeedayso oo bal hadda haddii xaafaddan lagugu dulmiyey jihada galbeedka khayr iyo wanaag cid kuugu kaalmayso u doono fataqarrubu galbeedaysiga inaad jihada galbeed aad khayr iyo wanaag u doonato ayaa fiihi uu kuugu sugan yahay khayrun khayr dee yacnii khayr iyo cid kuugu kaalmayso haddaad ka weyda halkaad joogto jihadaad khayr ka helasa u doono washarriq bariyayso macnaha jihada bariga u kac oo khayr iyo cid kuugu kaalmayso u doono in biriiqika haddii candhuuftaada qad shariqta aad ku saxato macnaha darar iyo dulmi hadduu ku soo gaadho naftaadii aad u badbaadi weydo halkaaad ku badbaadayso khayrkiiyo wanaagga u doono sheekhu labadan baydna wuxuu ku tilmaamay qofka haddii meel cidhiidhi lagu geliyo dee ilaahay arladiisu waa ballaadhanta inna ardi waasica ilaahay subxaanahu wa tacaala dhulkiisu waa ardullaahi waasicanoo dee waa dhulkaa ilaahay ballaadhiyey marka meel haddii cidhiidhi lagugu geliyo meesha aanad cidhiidhi ka helay inaad ku cibaadaysan kartee dulmi iyo dembi aad kaga badbaadayso dee halkaa u kac had iyo jeerna ama qofka toobaddiisa ha noqoto ama qofka dhibaatada soo gaadha badbaadadeeda ha noqotee meesha sharka in laysaga haajiro meesha khayrka la qabtaa waa shay fadli badan waa xadiidkii qaatilulmia ninkii boqolka qoorta ka jaray waa garanaysaan qisadiisii ee yidhi war balitusa ninka dhulka ugu cilmi badan markaasaa nin caabido jaahila ayaa la yidhi waa kaa suu u tegey suu yidhi innahu qatala war sagaal iyo sagaashan buu qoorta ka jaree wax tawba ama u garanaysaa qaala laa markaasuu ma yidhi faqatalahu fakamala bihi lmia jaahilnimadiisii baa dishaye qoortuu ka jaroo boqolkiibuu ku buuxiyey kii yidhi towbad ma lihid markaasuu yidhi war nin cilmi leh ila doonta fadulla calaa caalimin nin caalima ayaa markii dambe la tusay markaasuu yidhi innahu qatala mia boqol buu qoorta ka jaraye wax tawbada ma leeyahay markaasuu yidhi waman yaxuulu baynahu wa bayna tawba wuxuu yidhi war isaga ninkan iyo tawbada yaa kala dhexgeli kara ee kala xijaabi kara cid kale dhexgeli kartaa ma jirto laakiin wuu la teliyo wuxuu yidhi inaliq ilaa ardi kada wa kada fa inna biha unaasan yacbuduuna allaha facbud illaaha macahu walaa tarjic ilaa ardika fainaha ardu suuq wuxuu ku yidhi waar haddaba waxaad tagtaa dhulka meelhiblaaye caynkaa iyo caynkaas waayo halkaa dad baa ilaahay ku caabude eh kuwaa ilaahay la soo caabud dhulkaagiina dib ha ugu noqon waa dhul xune si aanad macaasidii dib ugu noqon marka halkaa culimmadu waxay ka qaataan qofku meesha macsiyada iyo xumaanta inuu isaga hijroodo meesha khayrka u doonto tawbadiisa ansixideeda iyo wanaaggeeday ka mid tahay iyo diintiisa wanaaggeeda marka haddii waxa weeyaan aad diintaadii meel lagugu cidhiidhiyo oo lagugu dhibo oo lagugu dulmiyo dee maxaa ku dhigay dhulka ilaahay waa ballaadhan yahe iskaga tag oo meel khayrla oo khayrka gacan iyo garab iyo gaashaanba aad ku hesho oo lagugu gacan siiya doono maqsuudkiiyo macnuhu waa intaa laakiin halkaa un haddaad isaga daysato dee waxaa laga yaabaa diintaadi iyo duunyadaaduba inay ku baaba'do waxau idhi markaa walaa talbasa ku nagaanin bixayin xaafad fiihi daymun dulmi iyo dararu ku sugan yahay yumiitulqalba dulmigaasi qalbiga ayuu dilaaye ilaa in kubilta in lagu garbaduubo oo dee garbaduuba aad ugu xidhxidhan tahay mooye haddaad ikhtiyaar leedahay ha joogina isaga dhaqaaq waqarrib galbeedayso oo jihada galbeedka khayr iyo cid kuugu caawiyo u doono fataqarrubu galbeedaysigaasi fiihi khayrun khayr baa kuugu suganoo waxaa laga yaabaa jihada galbeedka cid khayrkaa kugu caawisa inaad ka hesho washarriq bariyayso oo macnaha jihada bariga u kac waxa suurtagal ah inaad dee jihadaa bariga ka hesho cid khayrkiiyo wanaagga kuugu kaalmeeye eh in biriiqika haddii candhuuftaada qad sharikta aad ku saxato dulmi iyo darar haddaad ka badbaadi weydo dee dhulka ilaahay u kac ama bari ha noqoto ama galbeed ha noqoto ama koonfur ha noqoto ama waqooyi ha noqoto macnaha sheekhu bariyo galbeedka wuu cabbiray uuna dee iyaga uun maahee waa meel alla meeshaad badbaado iyo nabad ka helayso u kac oo ha joogin halka lagugu cidhiidhiyey wallaahu aclam